bismillahi raxmaani raxiim anigu saaka waxaan jecelahay inaan halkan isku taago laba qodob isbigow cudmaan laba qodob ayaan jecelahay inaan isu taago oo aan saaka kaga qayb galo xisbigan aan ka tirsanahay ee cadaaladda iyo daryeelka ee ucud marka hore waxaan halkan saaka ka muujinayaa awoodda golaha wakiilada oo aada moodo ayaamahan in dadka qaarkii ay muran gelinayaan xakamaynta xukuumadda iyo doorka ay ku leeyihiin qodobka soddon iyo sagaal ee distoorka qaranka ee somalilan wuxuu caddaynayaa awoodda golaha wakiilada golaha wakiiladu sida qodobkaasi qeexayo mar waxa weeye waa golihii sharci dejinta koowaad ee qaranka oo labada baarlamaan marka la idhaaho briortiga koowaad ama maxaan ku idhaahaa ahmiyadda koowaad waxaa le golaha wakiilada awoodaha qaarkood baanu u qaarsiyeelayaa abtikalkaas marna waa dadkii ka wakiilka ahaa bulshadan uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamuud siilaayo waa ciddii u wakiilka ahayd ee dhab tahay wax kastoo dhibana iyaga ay maxaanku dhahaa awoodda ay siinaysa saa daraaddeed mooshin dhowaan ay soo jeliyaan golaha wakiiladu oo ay cuskanayaan qodobada soddon iyo sagaal konton iyo saddex faqradihiisa koowaad labaad lixaad toddobaad konton iyo afraad iyo constitutionka qodobkiisa afar iyo tobnaad waxa weeye waxa aanu rajaynaynaa in goluhu si wacan ugu guulaystay inuu axmed maxamuud siinaayo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inuu hor keeno golaha wakiilada si wax looga weydiiyo gudashada xilkiisa madaxweynenimo kow waxa weeye haddii golaha wakiiladu u yeedhi kari waayo oo uu uu taa yeeli waayo madaxweyne axmed maxamuud siilaayo in wixii gudashada xilkiisa khuseeyo loogu yeedhi kari waayo waxaanu uga gudbi doonaa toddoba iyo labaatan xildhibaan oo dhiga impeachment xilka lagaga xayuubinayo hadduu ka dhaga adeygo imaanka sida uu jidaynayo dastoorka somalilan golaha wakiilada in dhaweyd xan iyo dhado ayuu hubanaa laakiin waxaanu isku dhaafsanay inaanu ka gelgelino dheegxumada iyo tacadiga lagu samaynayo ee la quursaday karaamadii ummadda reer somalilan ee lahayd qiimaha iyo karaamada dastuurka somalilan uu jidayey haddii cidi ku amar ku taaglaynayso lama dhigeen boqolkiiba toddoba iyo sagaashan dhibic shanna umay codayso dastuurka somalilan haddii nin siduu doonayo uu ugu talaabsanayo sidaa daraaddeed golaha wakiiladu mooshinkaa xaq buu u leeyahy waa xaq distoria ururka maxaanku dhahaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka somalilandna waxa aanu ka rajaynaynaa walaalnimada iyo midnimada iyo gacansaarka ay la yeesheen xisbiga waddani ee mucaaridkaa inay noqoto mid adkaata oo guushii hore aanu ku hongownay ee xisbiga ucud uu gacanta la qabtay kulmiye in maanta ay noo bedesho gacan qabsashada waddani inay noo soo gasho halkeedii tan iyo intaanu guusha kamadambayntaa wada gaadhayo markaan usoo fadhiisto qodobka konton iyo saddexaad waa qodobka u qaas yeelaya golaha wakiilada inuu xakamayn karo xukuumadda arrimaha maaliyadda iyo arrimaha heshiisyada maxaanku dhahaa shisheeye ee xukuumadda gasho iyo waxalaaliyo wixii maaliyad la xidhiidha waxaa ogtiin madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inaanu keenin heshi boqol heshiis in ka badan ayuu galay hal heshiis oo keliya muu hor keenin golihii wakiilada ee ku xaq lahaa ceebaha waynu ognay general energy ka soo ifbaxday iyo heshiisyada maxaanku dhahaa caalamigaa ee uu galay sida uu sheegayo qodobka konton iyo saddexaad waa awoodda golaha wakiilada waa waxyaabaha la doonayo in lagu hor keeno golaha wakiilada inuu dhigo si loo eego heshiisyadaasi mudarre iyo munaafacaad waxay ummadda iyo qaranka somaliland u leeyihiin waxaa kaloo meesha yaallaa qodobka konton iyo saddex waxa uu sheegayaa miisaaniyadda qaranka cidda leh awooddeeda inay diidaan wax ka bedelaan wax ku daraan ama laalaan ciddale waxa weeye waa golaha wakiilada maanta waxaa la soo dhigay miisaaniyad labaad oo uu wasiir ka mid a eh, wasiirada uu soo dhigay waxaan idiin sheegayaa madaxtooyadu waa hay-addii ku sarraysay qaranka ee ho- ka ordineed garaynaysay ama hogaaminaysay qaranka maanta hay-adda qalbiyay isu bedeshay hay-adda qalbin ururina ayay isu bedeshay cidda le awoodaha cashuuraha kordhintooda ama wax ka bedelkooda waxa weeye waxay ahayd marka taa la sameynaya in lagala tashado wasaaradda arrimaha eh, maa- i- ah, maaliyadda in lagala tashado in hawlaha guud in lagala tashado maxaanku idhahaa in in ganacsiga midna lama keenin waxaynu ogsoonnay horraamaadkii dhismaha dowladda axmed maxamuud silaayo xukuumaddiisa waxaa madax banaanayd dekedda een- een, belbela way madax banaanayd haamuhu way madax banaanaayeen hay-adda wadooyinku way madax banaanayd guddiga qadaraashada qaranku way madax banaanaayeen maanta waxaa mid mid loo hoos keenay in dhammaantood madaxtooyada waa awooddii dhaqaale oo qey- een, ku soo ururtay gacanta madaxweynaha arrinkaasi arrin la eegayey een, maaha mana aqbalayno wa miisaaniyad aanu aanu qodobka konton iyo saddexaad miisaaniyadda qaranku waa mid ee laba maaha miisaaniyadda qaranku waa taa ku cad qodobka konton iyo saddexaad haddii la doonayo waddooyin in la dhiso dee ha lagu soo daro miisaaniyadda qaranka ha lagu soo daro laakiin miisaaniyad loo sameeyo wasiirka madaxtooyada ee, ama wasaaradda madaxtooyada ee, ma jirto hal ummadda waanu ka raaligelinaynaayo wasaaradda madaxtooyadu xil ma hayso aan ahayn idmashada madaxweynaha oo keliya howlahu dirto sabab loogu yeedhaaba meesha may olin midhkaan waanu ka waa midhaanu ka cudur daarayna dana golaha wakiilada nafteydana ka xaarsiinayno ummadda qarankana ka xaarsiinayno tayib maanta baashi oo ah een, ku-xigeenka koowaad ee ee, maxaan ku dhaha golaha wakiilada waa ayaan daro wuxuu madaxweynaha ku qiray inuu in in la laabay dastuurkii qaranka markuu leeyahy looma yeedhi karo dee markaa golaha wakiiladuna inuu iska dareeraba wey meeshaba inuu jooga maha haddii golaha wakiilada u yeedhi waayo ma waxa weeye ma islaamaha suuqa ku iidinaye cashuurta caburintaa la saaray baa u yeedhaya oo ka jiroogaya axmed maxamuud siilaayo haddii golaha wakiilada u yeedhi kari waayo waxaanu furanaynaa cid kastooo caloosheedu qululcu lahayd haddaanu maanta furan kari weyno waxaanu rajaynaynaa in shacbigu gacantiisa nagu sii kala daayo oo annaga intuu gudaha noogu soo galo uu dibadda naga dhigo is- siilaaye iyo shicibkuna ay qalanaan isku hareeraan Kaykaas maanta bilow. Een, taageerayaashan xisbiga ucud ama guddigan fulinta ee sare in iyo golaha dhexe ee maxaanku raha ucud waxaanu maanta rajeynaya inaanu taageero buuxdo kaga helo xakamaynta xukuumadda somaliland maanta wixii xadgudub ay kula kacdo een, een, shacabka reer somaliland waxa weeye cashuur kordhinta waxaa loo eegayaa qodobka afar iyo tobnaada dastuurka culays iyo mudaro wixii ay u leedahay maxaanku idhahaa eh, shacbiga waxaa loo eegayaa oo ay gaadhsiisantay awoodda konton iyo afraad xukuumaddu waxay iska soo daabacatay lacag may lahayn xaqu may lahayn midaanay golaha wakiilada uga amar qaadan een, ayay soo ayay soo dumiyeen inflation waxaan ahayn soo may kordhin een, waxa weeye waxay awood u leeyihiin dukumentiga damaanadaha waaweyn leh waxa u leh golahan wakiilada ayaa u leh awood u leh waxaan maanta leeyahay doorashooyinkii qaranka ee la rajaynayey xantoodu waa waxyaabaha xadanteeye ee ugu badan ma ku qabsoomayaan muddadoodii mise waa maya warwar weyn baa laga qabaa golaha wakiilada haddaanu nahay waxaanu ballan qaadaynaa inta nagaga aadan ee ah soo dedejinta xeerarkii golayaasha qaranka ee kaayagu ka mid ahaa lagu dooran lahaa inay miiska aanu soo dhignayn laga soo baxdo laakiin xukuumadda ma laga helayaa kala xadayntii ma laga helayaa registrationkii ummadda ee doorashadii xanuunka badnayd ee aynu dhabarka kaga jibnay dhowaan golihii degaanka lagu galay taynu kaga maarmaynay iyada ma laga helaya annaga taayadii waxaanu ballan qaadanaa in nalaga helo shacbiga reer somalilan waxaan maanta leeyahay marxaladda dalku maraya waa mas- waa marxalad khatara oo xasaasiya oo aan la dhayalsan karin maanta waxaa la bilaabay moosiinkan yaalla iyo xeerkan cashuuraha ee madaxtooyadu dabada ka riixayso in qabiil qabiil laloo soo weeraro qabaa'ilkaanu ka soo jeednay in golaha wakiilada loo soo weeraro waar kumanaan dhaaran qabiil waanuu sheegaynaa waxaanu ku dhaarannay inaanu sinaan iyo cadaalad ku maamulno muwaadiniinta reer somaliland intaanu joogno oo xilkan hayno ha nagu soo lugoyn baanu leenahay iyadoo hadalka layga dambayn doono waxaan jecelahay inaan ku soo dhoweeyo gu- guddoomiyaha am- a- een- een- waxaan leeyahay musharaxa een, xisbiga ucud jamaal cali xuseen waxaanaanu idin leenahay haddaa gacanna siisaan shacab yahow noolaada baanu idin leenahay haddaanu anagu idin khiyaanana hees baanu isu qaadaynayo ogaada dimahoo ha noolaanka wax loo dhimayow deragoo ha liicin ninka dhaqanka fuliyow heestaa inaan noo qaaddaa baanu jecelahay